dunida waxaa maanta oo kale laga xusaa maalinta la dagaalanka xanuunka h i v aids oo malaayiin qof oo dunida ah ay qabaan waxaana sanadkan dadka qaba xanuunka h i v aids ay aada ugu sii nuglaayeen caabuqa covid sagaal iyo toban oo u daran dadka qaba xanuunkaasi sababtoo ah isdifaaca jirkooda oo aada uga liita kan dadka kale dadka la nool xanuunkan ee soomaaliya ayaa sheegay inay sanadkan waayeen taageero gaar ah iyo daryeelkii ay u baahnaayeen oo hooseeya sababo la xiriira cudurka covid sagaal iyo toban wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray iyadoo dunida laga husayo maalinta xanuunka h i v aids ayay xilligan dadka la nool xanuunkaasi waxay wajahayaan daruufo adag marka loo eego sanadii hore dunida waxaa sanadkan aada u saameeya caabuqa covid nneteen waxaana dadka xanuunkan qaba oo difaacoodu ahaa mid liitaahi ay ahaayeen kuwa ugu sii daran axmed maxamed jimcaale waa madaxa ka hortaga xanuunka h i v ee iskaag ee koonfurta ee bartamaha soomaaliya waxaan weydiiyey sanadkan marka loo eego dadka qaba xanuunkan ee soomaaliya gaar ahaana koonfurta diiwaanka la hayo
walaal maaragti dadka waa badan yihiin waxay gaarayaan kun iyo wax la jiro waxay isugu jiraan haween iyo caruur iyo rag ay isugu jiraan kun iyo wax la jiro waay sanadkan wuu ka duunaa baa layihi sanadihii hore marka loo eego daruufahooda maxaa soo kordha waa sax sanadkan maaragtay sidaa ogtahay caalamka waxaa aafeeyey xanuunka maaragtay covid nneteen oo corona loo yaqaan maaragtay kaasoo wadamadii waaweynaayo dowladihii waaweynaayo oo dhaqaalahooda iyo wax walba horumarsanaya ayuu fariisiiyey maaragtay dad badan ayaa ku dhintay dadna maaragtay xanuunkii ay la ildaran yihiin dhaqaalihii oo caalamkana hoos ayuu u dhacay marka meeshaas waxaad ka garanaysaa dowladihii waaweynaaye haddii xaggii dhaqaalihii dhibaato weyn ka gaaray dadkan oo xanuunkana la nool oo maaragtay ebelba kaalmo ku tiirsanaya maaragtay dhibaato badan ayay la kulmeen waayo maaragtay focuska wuxuu u wareegi xanuunkii corona nteenkii u wareegi caalamkii o dhan meeshaasoo focuska aaday marka waxaa dhacday ayagii waxyaalihii ay u baahnaayeen dhan daryeelkii dhan waa waa waayeen inta badan wixi ay u baahnaayeen maalan haddaan kaaga mihaaliyo maaragtay basic life oo kale qofka hooyo u baahan yahay cunto u baahan yahay maaragtay waxbarasho u baahan yahay waxyaalihii basic neediski oo dhan waaba aad bay ugu liidmeen maaragtay
maxamed siciid wuxuu ka mid yahay dadka la nool xanuunka h i v aids waa sarkaal u ololeeya dadkaasi siday ku heli lahaayeen baahiyahooda aasaasiga ah waana qof bannaanka iskeenay oo aan isqarin marka loo eego caawinta dadkan waxaan weydiiyey marka loo eego caabuqa covid nneteen iyo dadka la nool xaaladahan bal inuu si kooban warbixin nooga siiyo noloshiinu waase maxamed
cabdiqaadir waa mahadsan tahay waa kaaga mahad celinaa barnaamijka fursadana aana siisa aniga iyo saaxiibkay axmed axmed jimcaale caqabado aad iyo aad waaweyn sida jimcaalaba kuu sheegay xataa caqabadahana soo wajahay waxaa ka mid ah in daawadii daawadii qaybo ka mid ah laakiin daawadii ma aysan go-in ee artida si toosan u helnaa haddaan guud ahaan ku guud maro koonfurta iyo bartamaha waxaa daawada qaata saddex kun iyo boqol iyo lixiyo toban ayaa daawada ee artida qaato jimcaale midda oo kuu sheegaya midaas aan kuu soxowaa inta dalada memberka ku ah ayaa kun iyo xoogaa sii maraayaan laakiin dadka daawada qaata waa saddex kun iyo boqol iyo lixiyo toban sida daraasadeena noogu dambeysay aan ku sameynay caqabada waxaan ugu yimid daawadii o is ta sida ay u yaqaanaan antibiyotigyada lala qaato antiretroviruska taas ayaa naga go-an caqabado kale waxaa noogu yimid dad ganacsato ah oo dadka xanuunka la nool oo iyaga dadkii walaalahooda aha kaalmeyn jiray oo aan dhaqaalo u weydiin jirin iyaga laftirkooda safaradii ka istaageen ka bilaabatay labada kun iyo labaatanka ilaa hadda dadkii daawooyinkii soo doonan waayan si aan u kala ilaalino social distancigii oo annaga aan sameyno sida sida jimcaalaba uu adaayo xuseen beer advocator group la dhahaayo oo jimcaalo oo aas-aasay oo garantiga hadda sii dhammaanaya labada kun iyo labaatanka oo bilowda siddeed iyo tobanka garantigaaseeto wuxuu ku ahaa in barnaamijka beer advocator iyaga is caawiyaan si delivery loogu geeyo guryahooda adeega guryaha loogu geeyo lagu siiyo adeegyada guryahooda daawooyinka ku siino transportation la-aan dhaqaalihii naga soo gari jiray hay-adaha ay yaraadeen waxaan kusoo koobnay nutritionka nafaqada keliya boqol qofood oo cabdiqaadir laftka waa qiyaas kartaa boqol qofood toddoba xarumood aan u qaybina annagiyaan xataa iska jarjarnay waxyaaba qaarkood marka caqabadahaas maxamed siciid ayaan weydiiyey dadka la nool xanuunkan uu ku sheegay saddex kun iyo xoogaa ee ku nool koonfurta ee bartamaha kuwa u badan ama ugu nugul
wallaahi bulshada qeyba unuga ma dhihi karo ciyaal ofisiya nugu jiro sida loo yaqaano orfanageka ciyaalka agoonta iyo rajada isku ah oo aan hooyadii aabbaha lahayn ay maxamed jimcaali iyo hay-adda s w d c ay naga caawiyaan inaan waxyar sabood ay noo sii siiyaan oo caanaha iyo naga bixiyaan waxaa kaloo ugu nugul dumarka dumarka ugu nugul oo shaqooyinkooda iyo waxyaabahooda gabaabs ka noqdeen tii dhar wareejin lahayd tii baatiya guryo gegeyn lahayd tii kale oo alaab dhaqow aadi lahayd waxyaabahaasayto dhan iyaga ayaa noogu nugul
axmed maxamed jimcaale madaxa iskaag ayaa weydiiyey daruufahan adag ay wajahayaan xilligan haddii uu jiro door bulsho mid dowladeed iyo mid caalamiya in loo heli karo maadaama ay yihiin kuwo aada u nugul dadkan
annagoo fursaddan maanta maalinta xuska aidiska adduunka ka faa'iidaysanayno maaragtay waxaan maaragtay ka codsanaynaa commitment inay nala galaan maaragtay mas-uuliyiinka mas-uuliyiinta u sarraysa qaranka sida maaragtay mas-uuliyiinta maanta nagala soo qayb gashay barnaamijka xuska rofesor dufle oo maaragtay howlahan muddo dheer nagala shaqaynayay iyo wasiir ku-xigeenka caafimaadka iyo maaragtay kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo madaxtooyada mas-uuliyiinta ka socdaan iyo bulshada qaybaheeda kala gidsan iyo dhammaan maaragtay ra-iisul wasaaraha mudane rooble iyo mudane farmaajo waxaan ka codsanaynaa in ay nala xambaaraan dadka xanuunka la nool waayo muddo dheer ayaan soo xambaarsaneen waana la'nahay maaragtay sobort oo xagga dowladda ah ama shacibka xataa ganacsatada iyo bulshada qaybaheeda kala gedisan dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in nalala xambaaro dadkan iyadoo jiraan daruufaha adag ay wajahayaan dadka la nool xanuunka ayaa waxaa usii dheerta koor bulsho taasoo dadku weli aysan fahansaneen la macaamilka dadka xanuunkan qaba waana mid ka mida waxyaabaha sii fogeynaya xaaladooda nololeed iyo inay qaadaan codurtooyo gaara fahamka dadka in ay idinla macaamilaan intay la egtaa wallaahi cabdiqaadir oo axmed maxamed jimcaali iyo wasaaradda caafimaadka oo iskaashanaya aad iyo aad ay u dadaaleen laakiin waxaa mahad gaar ah leh in oo madaxweynaha madaxweynaha dowladda federaalka ah uu noo saxiixay sharcigii muhiimka ahaa oo ay ka qayb qaateen rofesor dufle iyo wasiiradda caafimaadka sharcigaasa kala saxiixay waxaan rajaynayaa in sharciga wuxuu ahaa sharciga qofkii etikiska caafimaadka gudba in oo lagu qaado dacwad marka sharcigaas rajayn caqabada badan waa wajahaynaa cabdiqaadir oo fursada anoo ka faa'iidaysanaya waxaan jeclaan lahaa dadka walaalahayga ay xanuunkan la nool oo guryaha isku qarinaya inay imaadaan xarumaha daawada imaadaan cabsida ka dhaafaan sababta su-aasha ay weydiis waxay ahayd takoorka takoorkii waxyaa yeelaya dadkii hadday bannaanka issoo dhigi lahayeen daawadii soo doonan lahayeen dadkiiyaa takooraya bulshada soomaaliyed waxaan jeclaan lahaa inay soo dhaweeyaan dadka walaalahood ah ay wax u qabtaan taasaan gobgobay lahaa waxaa jira dadaallo bulshadu ay wadaan taasoo qayb ay ka yihiin hay-adaha u dhadhaqaaqa dadka qaba xanuunkan oo iskaag ay ka mid tahay waxayse weli sugayaan gacan dowladeed iyo mid bulsho ay ka helaan dadka xanuunkan qaba ee ku firirsan guud ahaan soomaaliya dadka ku nool koonfurtana waa kuwa ugu nugul marka loo eego deegaanada iyo goobaha qaarkood isku gudubka amni u adag yahay daawadun ay ka kala go-do cabdulqaadir okey v o a muqdisho mahadsanid cabduqaadir maxamed cabdulle oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho